waxay hayd maalin arbacaa taariikhduna ay ku beegan tahay koob iyo labaatanka bisha julaay sannadan labada kun iyo koob iyo labaatanka maalin ciida muslimiintuna ay faraxsan yihiin laakiinse farxadda maalintaasi qoyska aabe khaliif cusmaan oo ku magac dheer xasan maslax iyo hooyo xamdi mawliid muslimiinta maalintaasi farxadda ay faraxsan yihiin lama aysan wadaagin murug iyo weliba sidoo kale walool xooganna qoyskaasi maalintaasi ilaa iyo maanta waa uu haystaa iyagoona muslimiinta ugu baaqay inay soo garab istaagaan anigoo ah khaliif cumar cusmaan oo ka imaada magaalada mandheera waxaan ka codsanayaa muslimiinta inay caawiyaan caawiskooda u baahanahay magaalada mombasa aan kibarwaa ka shaqaysan jiray xoogaygaan ku noolaa laakiin hadda bareshara igu dhacay oo labada indhoodu iga tiray oo killadu igu dhuftay marka waa nin xanuunsanahay waxaan ka xanuunsanayaa muslimiinta in ay kaalmeeyaan xanuunkan hadda wuxuu hayaa saddex bilood iyo bar ilaa maalintii ciidda subaxii ciidda koow aheyd uu igu dhacay ilaa hadda waa jifa indhala-aana ahay ilmihii lix cunugaan haystaa waa waxba u haynin gurigii waa liga rabaa raashinkooda waa liga rabaa cidda yaraan ka dhashay oo ayagana ay caawin karin marka saasaa caawi astaan islaamka rabaa islaamka rabaa in ay caawiyaan indhahayga labada indhood waxba kama arko muddo saddex bilood afar bilood hadda loo socdo saddex bilood iyo bara labada indhood waxba kama arko geeb aan ka aha dhakhaartirtu waxay dhaheen hal cirbadaa jirto oo labaatan iyo saddex kuna cirbadaasaa lagu dhufanaa indhahada waxay dhaheen inay soo noqonayaan jeclayaan ay dhaheen indhahada weli ma dhimanin laakiin waxay u baahan yihiin daawadaas oo calaa cirbadii labaatan iyo saddex kunood oo bil kasta lagu dhufanayo waxay dhaheen adiga ma waxaan ballansaneen arbacadii lasoo dhaaf baan ballansaneen inaan annaga la kulunno marka ilaa arbacadaas arbacadaas annaga ballansaneen inaan la kulunno laakiin arbacada lacag ma haynin annaga waxba ma haynin mana la kulmin kulli lama yeelin dunidan inta la joogo ayaa wixii la istiri karo la istiraa ciddii doonaysa inay la xiriirto qoyskan aabe khaliif cusmaan oo ku magac dheer xasan maslax waxay kala xiriiri karaan telefoonka nambarkiisu yahay eber toddobo labaatan iyo sagaal toddobaatan iyo lix koob iyo toban lixdan aabbaha qoyskan oo ahaa danyar horena uga shaqayn jiray inuu raro basaska u kala goosha nairobi iyo mombasa iyo gaariso iyo mombasa ayaa waxaa la soo daristay xaalad aada u adag maadaama shaqooyinkii ay hoos u dhaceen islamarkaana ay ku adkaatay xaaladda nolosha iyo maareynta lixda caruurtan oo u dhalay waxaana ay taasi keentay inuu ku dhufto bareesha ama dhiikar xoogan oo sababay inuu indhaha uu waayo iyo weliba sidoo kale inuu saameyn uu ku yeesho bareesharkaasi labadiisa keliyood waxaana la dhigay isbitaalka weyn ee koosi general ee magaalada mombasa ee gobolkan xeebta asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu anigoo ah hooyo soomaaliyeed oo lix caruur haysto oo odigana iga xanuunsan yahay gabdhaha soomaaliyeed muslimiinta waxaan ka codsanayaa inay caawiyaan inay garabkayga marwalba soo istaaga saygana aad iyo aad u iiga xanuunsanayaa muddo saddex bilood ah ee keliyahaasaa laga haayaa bareesharkii isokorti wixii oo dhan a iskugu dadarsameen indhihiioo waxba oosan ka arkaynin marka waxaan u baahannaha caawisaan u baahannahay marka muslimiinta walaalahe waxaan jeclaan lahaa inay garabkayga soo istaagaan eey caawiyaan maalintii ciidda ayaa xasan waxa uu u diyaar garoobayey in uu farxadda ciidda la qaybsado caruurtiisa laakiinse waxaa timid qadarta ilaahay isagoona uu bareshar uu ku soo booday isla markaana uu ku dhuftay indhaha iyo weliba sidoo kale keliyaha haatanna weli uu u jiifo waxuuna ka codsanayaa dadka muslimiinta ahi meel kasta ay joogaan in ay u soo gurmadaan maxamed cabdi bowtaan warbaahinta star magaal xeebeedda mombasa